assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada warka duurnimo raadi haddala soon qodobada maanta ugu waaweynna waxaa ka mid ah
gudoomiyaha gobolka gedo oo ka hor yimid guddigii dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble
madaxweynaha maamulka puntland iyo agaasimihii an oo kulan dhowaan yeeshay kusoo ilaaday natiijo la-aan
guddiga doorashada heer federaal oo booqday xarunta lagu qabanayo doorashada golaha shacabka magaalada boosaaso ee gobolka bari
jadwalka kuraas doorashadooda ka dhaceysa magaalada beledweyne oo la shaaciyey
maamulka degmada wallaweyn oo gacanta kusoo dhigay rag burcad ahaa oo hubeysnaa kuwaas oo dhac ka geysan jiray degmada wallaweyn
haween ku nool magaalada muqdisho oo shir jaraa'id qabtay ugu faahfaahiyeen qoondada haweenka boqolkiiba soddon walaac xoogna ka muujiyey baaqna u diray madaxda maamul goboleedeeda dalka
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah
wararkii ugu dambeeyey duulaanka ciidamada ruushka ku qaaday dalka yukrain oo meel xasaasi ah marayda
iyo kumanaan qofood oo ku barakacay daadad ku dhuftay gudaha dalka austreeliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa duhurnimo arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha saddexaad ee maacis sanadka laba kun labayoabaatan waxaad hesheen qodobada warka duhurnimo kuwooda ugu waaweyn wadajirna waxaan kugu akhrinayaa cabdisalaan juulo shaakir iyo anigoo cabdinaasir maxamed maxamuud
haddii aan ku bilowno gudoomiyaha gobolka gedo ayaa ka horyimid guddi dhowaan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble farxiyo muraad ayaa warkan la diyaar ah
gudoomiyaha gobolka gado axmed buulle gareed ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho shirkaasi oo uga hadlayay deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee magaalada garbaharey sidoo kale waxaa shirka jaraa'id uu uga hadlay guddiga qiimeynta xaaladaha deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaharey gaar ahaan gudoomiyaha guddigaas oo uu sheegay in markaasi mas-uul uu ka yahay wixii ka hallaabo doorashada ka dhacaysa magaalada garbaharey waxa uu sheegay in markaasi gudoomiyaha guddigaasi cumar maxamed cabdulle cumar dhage uu doonayay in markaasi qalalaasuhu ka abuuro magaalada garbaharey oo la filayo in doorasho ay ka dhacdo waxaana uu baaq u diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen rooble oo magacaabay guddigaasi ninka la yidhaahdo abukato cumar dhagey ilaa hadda meel uu ka socdo iyo howl uu qabanhayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayno mana naqaan laakiin waxaan naqaanaa ninka la yidhaahdo cumar dhegey waxa uu yahay baan naqaanaa cumar dhegey waa nin fidno badan waa nin isku dhufasho badan waa ninkii mas-uuliyiinta qaranka adiga iyo madaxweynaha qoorta isu kingeliyey ragga isu kingeliyey buu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa ragga fidnowalayaasha aad baa loo yaqaanaa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkuu madaxdu u ahaa iyo dadka asaga madaxdu u ahaaba ninka asaga ahaa ayaad noo soo dirtay meeshaas marka meel aad nabad ka rabto ama inay ka dhacdo doorasho aad ka rabto ra-iisul wasaare ma aha xaqiiqda in laysu sheegaa fiican waxaa weeye reer loo diray cumar dhegey meeshaas meel ay wax ka soo baxahayaan ma ah cumar dhegay dadka reer gado waa nin aada u necab way waa nin aanay jeclayn way waa nin waxaa weeye fidnadiisa iyo dhibaatadiisa ummadda soomaaliyeed ay xog ogaal u tahay way doorna aan ku lahayn kaalinna aan ku lahayn doorasho ma aha guddi xallin khilaafaad ma aha guddi heer federaal ma aha guddi heer state ma aha shalay baa u dambaysay guddigii asaga la shaqaynhaya oo aad tiri guddigaas yaan soo wada dhisoo toddobada ahaa lixdii kalea xalay eedeynaysa lixdii kale yaa xalay eedeynaysa waxay ku eedeynayaan shaqo aantiisa ahayn inuu galay oo uu galahay shaqadu u socdo in garbaaray doorasho ka dhacdo cumar dhegay ma aha ra-iisul wasaare mana soo tabinayo mana soo sheegayo kismaayo wuxuu ugu socdana waa fidno wuxuu garbaaray ugu socdana fidno wey annagu marka waxaan ognahay cumar faray waxa cumar dhegay waxa uu ku socdo inay laba qodob tahay doorashada in dib loo dhigo inuu rabo oo doorashada la saseejiyo oo doorashada la iska daba wareejiyo qodobka kale wuxuu u socda waxa weeye meeshaas inaysan nabad ka jirin wanaagna ka jirin wixii aad soo sheegtay oo adiga aad miidiyaha uga hadashay yaa qorshihiisa yahay inuu beeniyo yidhaahdo wixii aad ra-iisul wasaarow soo aragtay adigii ragga kale waxba kama jiraan meeshaasna meel wax lagu qaban karo ma aha waxaana la filayaa in guddigaasi ay gaaraan magaalada garbaharey ee gobolka gadow si ay uga soo tala bixiyaan qaabka doorashada ay uga dhacaysa magaalada garbaharey farxii muraad idaacaddii t v-ga dalsan magaalada muqdisho
sanad farxii muraad madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo agaasimihii ciidamada b s f maamulkaas cusmaan dayaano oo markaasi xilka qaadistiisana ay sababtay khilaaf adag oo u dhexeeya madaxweynaha iyo asiga ayaa waxaa la sheegaya inay kulan yeesheen hase yeeshee kulankoodana isfaham uu kusoo idlaaday wararkii ugu dambeeyey waryaheena cabdiwahaab cirguji ayaa ka waramaya
war lagu kala soonaan karo oo laga helayo ayaa sheegaya isfahanla'aani kusoo dhammaaday kulankii dhex maray madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni iyo agaasimihii ciidanka b s f ta maxamuud cismaan diyaano kulanka oo ahaa mid albaabada u xidhan yihiin ayaa waxaa la sheegay in isku fahmi waayeen qodobadii lasoo hordhigay diyaano islamarkaasina uu waday boqor burhaan boqor muuse wararka ayaa intaasi kusii daraya in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni kulanka intii uu socday agaasimaha uu xilka qaadista ku sameeyey maxamuud cismaan diyaano uu codsaday in xilka qaadista laga wareejiyo ilaa wareedadii lagu kala soonaan karo oo soo xigtay isma qaybkaha kulanka ayaa tilmaamaya in agaasima diyaano uu ka soo horjeeday codsigu u yimid ee madaxweyne deni ee ahaa in xilka wareejiyo si loo fuliyo wixii u amar ahaa ee uu raba deni maxamuud cismaan diyaano ayaa dhankiisa dalbaday in madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu qaato go-aankii ay gaadheen ciisimada gobolka bari ee ahaa in madaxweynaha in agaasimaha b s ka foga loo daayo agaasimnimadiiba si kastaba ha haatee dhowr jeer ayaa fashilmay islamarkaasina waxba kama jiraan ay ku soo dhammaadeen kulan dacoodyo lala yeeshay agaasimaha ciidanka b s f maxamuud cismaan diyaano mahadsaned cirkuje guddiga doorashada heer federaalna waxa ay booqdeen xarunta lagu qabanayo doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobanaad ee dalka oo ka dhacaysa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari salebaan xuseen ayaa warkala diyaar ah wafdi ka socday guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa gaaray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaas oo ka dhacaysa doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee gaaray boosaaso ayaa booqday xarun teendha ah oo ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada lix iyo toban kursi ee magaalada boosaaso taasi oo ku dhex taala gudaha garoonka diyaaradaha boosaaso booqashada xubnaha guddiga heer federaal ayaa waxaa ku helinayey guddiga doorashada maamulka puntland iyagoona indheindheyn ku sameeyey xarunta loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada lix iyo toban kursi ee golaha shacabka baarlamaanka dalka doorashada kuraastaasi ayaa lagu wadaa inay dhacdo shanta iyo lixda bishan maarso sida ay horey jadwalka doorashada ugu shaaciyeen guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka puntland waxaana xalay lasoo saaray odayaasha dhaqanka iyo bulshadii rayidka ee soo xulaya eerkada wax dooranaysa maamul goboleedyada ayaa si tartar leh u wada qabsoomidda doorashada golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya xilli wakhti cusub lagu daray soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka iyadoona wakhtigaasi uu ku egyahay shan iyo tobanka bishan maarso laba kun labaiyo labaatan
sanid salebaan xuseen al cadaala guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen kow iyo toban kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo markaas doorashada lagu wado inay ka qabsanto magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan fartuun maxamed maxamuud ayaa ka waramaysa guddiga doorashada dowlad goboleedka hirshabeelle siid ayaa shaaciyey jadwalka doorashada koob iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qoraal ay soo saareen guddiga doorashada hirshabeelle ayaa waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaysa koob iyo toban kursi ee golaha shacabka ay bilaabanayso isniinta soo socota ee taariikhduna ku beegan tahay toddobada bishan maarso guddiga doorashada ayaa shaaca ka qaaday in doorashada kuraasta ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka dhici doonto sideedda bishan maarso islamarkaana guddiga ay wadaan dadaalooda ugu dambeeya ee qabsoomidda doorashada maamulka hirshabeelle ayaa si dardar leh ku wada doorashada golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana beledweyne lagu doortay xildhibaano fara badan oo ka mid noqday baarlamaanka soomaaliya
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan muqdisho soomaaliya markan akhbaaraadka dibadda haddaan eegno waddanka australia waxaa lasoo warinayaa in rabab xoogan oo daadad wata halkaasi ay ku dhufteen rababka ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo gaaray dad shacaba intood ugu badan burbur xoogan oo soo gaaray goobo kala duwan oo ku yaala goobaha roobku sida daran u saameeyey waxa ay ka agdhowdahay magaalada sydney ee gudaha dalkaasi australia waxaana lasoo warinayaa in khasaare kala duwan rababkaasi ay ka dhasheen wakhtiyadan oo kale ama xiliyadan oo kale waxaa dalkaasi ka da-a roobab kala duwan kuwaas oo geysta saameyn sidoo kale burbur xoogan ayaa soo gaara goobo kala duwan
ugu dambeyntiina ruushka wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya waxa ay sheegayaan in xaaladda dalkaas ee ukraine ay tahay mid kasii daraysa maadaama militariga ruushka ay weli duqeymo dhuli ciraaq ay ku hayaan magaalada caasimadda ee kiyef halkaas oo khasaaraha baaxadda weynna uu ka dhashana ay sii kordhayso duulaankii ugu dambeeyey ee ruushka ku qaadayo dalka ukraine ayaana sababaya in dhinacyada kale ee beesha ah ama reer galbeedku ay weli taag aysan u helin in ruushka ee si cad ay ugu horyimaadaan islamarkaana ay weerar ama tallaabo military ay ka qaadaan maadaama hadaladooda ay dhaafsiisaneen twitter iyo cunaqabateen oo dhan walbaba ruushka laga saaray marka laga rabo inaysan tallaabo military aysan qaadin waxaana dalka qaanraada ah ukraine valadimir zelenski ayaa dhankiisa sheegay in muhiim ay tahay in shacabka dalkiisa ku nool ay iska difaacaan weerarka uu sheegay inuu yahay gardarada ruushka uu kusoo qaaday islamarkaana ay gadaal markaas ay iska caabin xoog leh ay ku sameeyaan sidoo kale madaxweynaha dalka ukraine valadimir zelenski ayaa tilmaamay in markaas shaacan wixii ka dambeeyana ay go-aansadeen in ay ruushka ay iska difaacaan weerarada xooggan ee kaga imaanaya guud ahaanna waa nagintaa warkii duhurimaad kala socoteen raadiha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysta ay juulle iyo anigo cabdinaasir idinla socodsiinay axmed gaaji ee farsameye nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la heliyaabaa tale la hel